dhan toddoba qof ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhinteen tiro kalena ay ku dhaawacmeen weerar toogasho ah oo xalay fiidkii ka dhacay kiniisad ku taalla magaalada hamburg ee dalka jarmalka booliska dalkaas ayaa sheegay inay wadaan howlgal ballaaran iyaga oo ugu baaqay dadka magaalada inaanay guryahooda ka soo bixin haddaba wariyaha v o e da ridwaan xaaji cabdiweli ayaa la xiriiray maxamed carab oo ah saaxabi madax bannaan oo degan dalka jarmalka
aad iyo aad baad umahadsan tahay walaalkay waxa walaalo dalka jarmalka gaar ahaan magaalada hamburg waxa ka dhacay dil toogashaa dambiilayaal aan la garanahayn haybtooda ayaa waxa ay dadka ay ku toogteen ama dad badan ay ku toogteen dhismo kiniisadeed oo halkaasi ku yaal waxa uu ku yaalaa dalka jarmalka gaar ahaan magaalada hamburg halkaasi oo kooxo hubaysani ay xabad ay ku fureen dadkii goobtaasi ku sugnaa goobta kiniisadaas sidoo kale booliisku waxay sheegayaan in ugu yaraan ilaa todoba qof ay ku dhinteen oo ay u malaynayaan in uu ka mid yahay dadkii magarata dadkaa dhintay dadka loo tuhunsan yahay in falkaasi ay geysteen ama toogashadaasi ay geysteen sidoo kale ugu yaraan ilaa sideed qof ayaa lasoo sheegayaa inay magarata ku dhaawacmeen inkastoo meelaha qaarna ay sheegayaan ama dadka qaar ay sheegayaan in warbaahinta qaar ay qorayaan in dad badan ay ku dhintaan oo intaa ka badan ay jiraan dadka qaar dhaawaca ah ayaa waxay qabaan dhaawacyo halis ah sida laga soo xiganayo wargeysida maxalliga ah ee dalka jarmalka waa gartay maxamuud boolisku waxay sheegeen in howlgal ballaaran uu socdo islamarkaana ay ugu baaqayaan dadka inaanay ka soo bixin guryahooda marka ma la og yahay cidda weerarkan ka dambaysa
walaal booliisku xaaladda way ka hadleen waxayna sheegeen in ay heleen wicitaano deg dega markii ay soo gaadheen magarataye wicitaanadaasi ama magarata wargelinta deg degii waxay soo gaadheen goobtii saraakiisha booliiska iyo ciidamada damdamiska iyo sidoo kale gargaarka degdega way soo gaadheen markii ay soo gaadheen waxay maqleen rasaas sida ay sheegeen wax yar kadibna waxa ay magarata ay gudaha u galeen xaruntii ay kiniisada ahayd ee ay ka dhaceen magarata dilkani uu ka dhacay ma toogashadana ay ka dhacday qaybta sare ee dhismaha waxa ay ka heleen magarataye dad magarata dhintay oo loo malaynayo dadkaasi inay ka mid yihiin ama ay qaar qaar ka mida ay yihiin dadkii loo tuhunsanaa inay dembiga geysteen ama falkan ay geysteen inkastoo aanay si dhabba u xaqiijin cidda magaranta inay baxsad yihiin iyo sidoo kale inay magaranta dilay iyo inay joogaan iyo inay baxsadeen toona ciidamo badan oo gurmad ah ayaa goobta ku sugan waana la xidhay goobihii iyo agagaarkii iyo dhammaan waddooyinkii goobahaasi soo gelayey waxay ka dhigeen ama magaranta sidoo kale booliisku waxay sheegeen in dembigani uu ka dhacay xaruntan magaranta markhaatiyaasha magaranta ay ugu yeeleen kiniisada inta badan dambiilayaashaasi inay geysteen ilaa dhowr qof dembigana ay magaranta geysteen oo aanu hal qof ahayn sida ay sheegeen dhanka kale ma ay xaqiijin oo si dhaba ma ay xaqiijin dembiilahan iyo waxa uu damacsanaa iyo sababta ka dambeysay in dilka la geysto xaqiiqada dhabta ee ka dambaysa weli lama xaqiijin si kastaba ha ahaatee sida laga soo xiganayo magarataye goobaha ammaanka ama booliiska sidoo kale iyo afhayeenka u hadlayba booliisku waxay falkaasi ku tilmaameen falax aan caadi ahayn oo aan hore uga dhicin dalka jarmalka guud ahaan sidoo kale arrintani waxa ay ku tilmaameen in booliisku ay gacanta ku hayaan dadkuna ay ka fogaadaan ay ku sugnaadaan guryahooda si loo xaqiijiyo ama magarataye dambiilayaasha loo xaqiijiyo in la dilay iyo in magaranta ay baxsan yihiin hadii in loo soo qabto waa gartay see marka looga hadalhayaa dalka gaar ahaan marka laga hadlayo warbaahinta iyo xogaha aad ka hayso
kuwa maxalliga ah iyo kuwa guud ahaan caalamkuba aad bay u hadalhayaan wakti xaadirkan ilaa labaatan daqiiqo xilligan aan kula hadlayo ka hor ayuu falkani dhacay waxaana filayaa in magaranta weli falcelin ka dambaynaysa ee dadka ay kaga falcelinayaan aanay weli magarataye aanay caddayn sababtoo ah dadka badankoodu maba oga laakiin warbaahinta waxay u hadal haysaa un guud ahaan in arrintan ay ku baraarugeen magarata markii ay falkani dhacay lagooda baraarugay sidoo kale waxay u hadahayaan un in dad badan ay ku dhinteen oo magarata xoogaa kayru macquul u yar noqon ama suurtagal aan ahayn in dad intaa le uu hal qof ama laba qof ay ku dilaan arrimahaasi waxay magarata runtii wiiqasa arrimaha ammaanka ee la xidhiidha in magarata boolis aan weli ka warhelin magarata in falkani ka hor intaanu dhicin aanay gacanta ku qaban kolkaa welwel bay gelinaysaa arrintani laakiin weli si rasmiya looma xaqiijin qofkani wuxuu ahaa ama dalkani waxa ay damacsanaayeen ee ay ka doonayeen inay magaratay geystaan iyo sababta ka dambeysay inay magaratay falkan geystaan kaasi wuxuu ahaa maxamed carad oo ah saxafi madax bannaan oo degan dalka jarmalka waxaana uu waramayay waryaheena london ridwan xaaji cabdiweli